bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan askari ka tirsan ciidamada milatariga dowladda federaalk ee soomaaliya laguna magacaabo cornel hofle ayaa saakay kooxa hubaysan waxay dhaawac ugu geysteen isgoyska tarbuunka ee degmada hodan sarkaalkan ayaa waxa uu ka mid ahay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolkaasi gadow waxaana la tilmaamay inay rasaaseeyeen rag ku libisnaa dareeska ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliska ay ka dabadeedna goobtaas isaga baxsadeen sida ay ku waramayeen dad goobjoogayaal oo ku sugan goobta uu falkaasi ka dhacay wararka laga helaya deegaanka degmada hodan ayaa waxa ay tilmaamayaan in xaaladiisii caafimaad haatan lagula tacaalayo isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho iyadoona uu ka badbaaday iskuday diloodo ay doonayeen kooxahaasi inay ugu geystaan sarkaalkan ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolkaasi gado waxaa maalintii labaad galay shirka ka soconaya magaalada copenhagen ee wadankaasi denmark kaasoona looga hadlaya higsiga cusub ee new deal ee dalka soomaaliya khudbado kala duwan ayay ka jeediyeen ka qaybgalayaasha shirka oo ka kala socda beesha caalamka urur goboleedka igad midowda afrika midowda yurub iyo sidoo kale wufuud kaleoo kakala socotay wadamo dhaneeya arrimaha dalka soomaaliya iyadoona inta badan beesha caalamka khudbadihii ay jeedisay ay kaga hadashay hiigsiga sanada iyo khilaafka hareeyay madaxda sare ee dalka soomaaliya urur goboleedka igad ayaa soo jeediyey in dalka soomaaliya gudihiisa lagu xaliya khilaafka madaxda sare ee dalka daayo in ayaga ay ka gaaraan ama lagu xaliya arrimaha dastuurka u yaala wadanka soomaaliya inkastoo beesha caalamka gaar ahaan midowda yurub arrintaasi ay si adag kaga soo horjeesteen ayagoona tilmaamay muddada u hartay madaxda dalka soomaaliya in loo baahan yahay inay sii wada shaqeeyaan kulanka ayaa maanta galay maalintiisii labaad ayadoona la filaya in looga hadlo arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhinaca horumarada waxbarashada iyo arrimo dhowr ah oo sidoo kale ay ka mid tahay sidii dowladda ay u dardargeli lahayd in sannada ay gaarto u gaara dalka soomaaliya inay ka dhacaan doorashooyin xur ah iyo sidoo kale in la xaliyay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka soomaaliya kulanka maalintii shalay ahay marka uu soo idlaaday wejigiisii hore ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya waxa uu ka hadlay dhaliilaha loo soo jeediyey dowladda iyo sidoo kale waxyaabihii ayagana shirkaasi ay kaga hadleen annagana waxyaalahan ka sheegay waxaa ka mid ahaa in aan muxuu ahaa muxuu ahaa xoogoo naga dhaliilsan yahay in aan aan muxuu ahaa ku dhaqsanno shaqadii inay ahayd inaan qabanno runtii annagu inaan qabanno shaqadaas waa wax adag maxaa yeeley inta badan waxay ku xiran tahay dhaqaalaha la helo dhaqaalaha hadduu yar yahay shaqada qabashadeedu way adkaanaysa shirka guud ahaan waxa uu ku saabsan yahay waxa waaye in la qiimeeyo halkii sano oo aan ku jirnay hiigsigan muxuu ahaa qolo walbane qof walboo hadlayna meesha ka khusayso wixii qabsoomay wixii aan qabsoomin sababtay u qabsoomi waayeen iyo waxa hadda inay tahay in la qabto ayay muxuu ahaa qolo walba cabirtay ilaa hadda delegationka soomaalida ee madax u ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtii waxaan samaynay soo bandhig muxuu ahaa new dealka wuxuu faa'iido noo ahaa iyo meelaha mataqaanaa ka qabsoomi waayey khaasatan dhinaca dhaqaalaha oo runtii aan isleenahay dhaqaalihii sidii aan ballantu ahayd uguma soo bixin gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna sihayaha xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo shalay magaalada muqdisho ee xarunta dalka kulan kula qaatay xisbiyo dhowra oo ku midoobayay ayaa waxa uu kala hadlay xaaladda haatan dalka uu marayo iyo khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxda sare ee dalka soomaaliya axsaabta midoobaysa ayuu ku wargeliyey ama ugu baaqay gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha maxamed sheekh cismaan jawaari inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadyada iyo sidoo kale inay soo kala dhexgalaan haatan khilaafka xoogan ee baarlamaanka kala qaybiya ka yimid ama ku salaysan mooshinka ka dhankan xukuumadda u hogaamiya cabdiweli sheekh axmed maxamed ee la keenay baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale waxa uu ku dhiirageliyey in dhinacyada ishaya ay la kulmaan mid walibana kulamo ay la qaataan si xal looga gaara khilaafka baahsanee haatan ka jira gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan midka hareeyay madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta
waxaan rabaa laga bilaabo wakhtigan inaad xildhibaanada dhex gashaan labada garab xildhibaan inaad dhex gashaan oo aad ku adkaysaan hay-addan baarlamaanka ah in markaa aysan kala furmin tan oo aasaaska waa mid ah xildhibaanada ololo ku qaada dhinac isu raaca idabti martaa nidaamkii la rabay in maad keentaan anuu mooshin meesha ma dhigi karayo haddii uusan jirin barlamaan inta soo fadhiisto qur-aankiisa akhrista kooramkiisa sheega ee ajendada la hordhigay ee ogolaada kabacdi dood dimuqraadi afurta laakiin haddii marba oo wax laysu ama hees laysu qaadaya ama wax kale la sameyn hadda waxaa leeyahay marka dambe aad timaado dikir salaanaan qaadaynaa la yidhahda laga sheegay marka arrimahaas oo dhan waa jiraan guddiyay leeyihiin labada garab guddiyada intaad la ballantaan waxaad tidhaahdaan war heedhaaya na soo fadhiisiya waa inaan hadlaa xaq aad leedihiin ra-iisul wasaaraha inaa u tagtaan waa u sheegaya inaad meesha joogtaan ama haddeer markaa iga tagtaan u sheegi doona inuu idin qaabilo ayaan ku adkaynayaa asna inaad u tagtaan oo dareenkii aad gaarsiisaan dareenkii inaad gaarsiisaan waa laga maarmaan shacbigii idinkaa ku dhex jira xataa shacbiga aad mobilize garaysaan aniga wax ma ka qabo oo abiil ay sameeyaan warheedh anaga jooga oo barlamaanka lala hadlo oo madaxweynaha lala hadlo oo gudoomiye barlamaan wuxuu ku xun yahay aad u sheegtaan oo ra-iisul wasaaraha u sheeg waa lagama maarmaan codkii shacbigaad tihiin annaka shacbiga haddaan nahay codkayga waa sidaa inaad shiraadan u sheegto ama u ekaada codkii shacbiga ama nadaaya wax kala sheegta xalka qaadiskiisii waa ku jiraa anigana ma ka caajisayo midda ayada ah waa wadaa intii aan adkaysan karo aan sabri karo waa wadaa haddii aad yidhaahdo rajada ma xuma laakiin waxay u baahan tahay inaad isla riixo hadalka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa imaanaya xili muddooyinkii lasoo dhaafay hakad xoogan uu ku jiray kalfadhiyada baarlamaanka soomaaliya kaasoo u hareeyay buuq ka dhan ah mooshin ka yimid qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanku ay ku dalbanayaan in codka kalsoonida lagala noqdo xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed halka kuwo kalena ay kasoo horjeedaan iyadoona ay qabsoomi waayeen labadii kulan ee baarlamaanka ugu dambeeyey ee ay ku yeela lahayeen xarunta golaha shacabka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid faysal cali waraabe ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee haatan ka jirta koonfurta dalka soomaaliya gaar ahaan khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli asigoona dhanka kale dhaliil usoo jeediyey maamul goboleedyada laga hirgelinayo gudaha dalka soomaaliya faysal cali waraab ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud in colaad horla uusan u horseedin shacabka soomaaliya sida hadalka ugu dhigay asigoona ugu baaqay haatan in la xaliyay khilaafaadyada iyo sidoo kale hakinta arrimaha federaalisimka ee haatan la doonaya in laga hirgeliyo gudaha dalka soomaaliya
waan ka xunay ummadda reer soomaaliyeed ilaa maanta aan degin waan ka xunahay ee dad aan ka nixayn oo cadaan iyo madowba maanta taladooda gacanta loo geliyay ee maanta doonaysa inay soomaali qurqurbu jarto beelo in loo qaybiya waa qalab dadka digl iyo minifle iyo dadka kale la degan labada juubba loobar juuba juubada hoos juubada sare shan baa loo qaybiyey shantii ha la isku daayaan leena in laabar juuba loobar juuba la kala jarjaro oo saddex ilaa reerbaa iska leh labana loo soo daayay dadka meesha u badnaa waxaan arkay cadaalad darro inta cadaalad darri jirna degi mayso cadaalad darre ilaahay baa nacay subxaana wa tacaala meel ay soconaysa ma jir wixii ka dhacay baydha waan maqlin xasan sheekh waxaan leenahay gacantaada inay soomaali mar dambe isku dilin maqaskaa la sito ee meel aan ognahay reer soomaali dad ka mid ayay u soo dhiibeen gaalada oo dana gaara ka lihi maqaskaa soomaaliya laga joojiyo faysal cali waraabe gudoomiyaha ucide ayaa waxaa u qabaa in haddii la yareeyo hirgelinta maamulada ka jira gudaha dalka soomaaliya ay taasi meesha ka saarayso isqaqabsi inta badani soo kala dhexgalo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolada qaar arrintan kasoo yeertay faysal cali waraabe ayaa imaaneysa xili maamul goboleedyadii ugu dambeeyey laga hirgeliyay gudaha dalka soomaaliya ay ka jiraan isqaqabsiyo xoogan kaasoona ka imaanaya beelaha wadadega deegaanadaasi magaalada baydhab ee xarunta gobolka baay waxay ka mid tahay magaalooyinka hirgelinaya arrimaha khilaafka iska soo horjeeda ee u dhexeeya beelaha degadeegaanada ku midoobaya maamul goboleedyada waxaana haatan ka jira halkaasi ilaa iyo saddex madaxweyne oo kala sheeganaya maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona dowladda federaalk ay aqoonsatay hogaankii lagu doortay magaalada baydhabo ee uu hogaaminayo shariif xasan sheekh aadan oo horey u ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna wararka ka imaanaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta hakad la geliyay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyadoona magaalada ay ka soconayaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu soo dhoweynayo doorashadii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan taasoo maalintii isniinta ka dhacday gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay dadweyne aada u fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyadoona ammaanka si aad ay u xaqiijinayeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi ka arrimiya waxaana la tilmaamayaa in gebi ahaanba loo diiday gaadiidka dadweynaha iyo kuwa raaxadaba inay ku dhex socdaan gudaha magaaladaasi dadweynaha ayaa ruuxaya calamo calanka soomaaliya calanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale sawirada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyadoona maanta sidoo kale magaaladaasi la filayay inay ka dhacaan dibadbaxyo lagaga soo horjeeda midka haatan ka soconaya gudaha magaaladaasi kuwaasoo ay dhigi lahaayeen maamulka u hogaamiye midoobe nuuno maxamed balse warar hooseoo laga helaya magaalada baydhabo ayaa tilmaamaya in banaanbaxaasi ay dhigi lahaayeen kooxda mucaaradka ee kasoo horjeedo maamulka dhowaa looga dhawaaqay koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo ciidamada ammaanka ee halkaasi ku sugan wixii warar ee kusoo kordha dibadbaxaasina waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer ah haddii allaha awoodala laga helo roobab aada u xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayna ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa haddana reebay saameyn aada u xoogan taasoona ka dhan ah dadka danta yar ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaamamka ku yaala gudaha caasimadda soomaaliya ayaa saameyn aada u xoogan waxaa kasoo gaaray roobabka saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay caasimadda soomaaliya kuwaasoona la tilmaamay dhibaatooyin dhanka nolosha ah inay kasoo gaartay inta la xaqiijiyay ilaayo hal ruux ayaa la tilmaamay in uu ugu geeriyooday roobabka awood gudaha kaamam ku yaala gudaha degmada hodan ee gobolka banaadir inkastoo aan la xaqiijinin tirada rasmiga ee waxyeeladu ay soo gaartay haddana roobabka ayaa ahaa kuwa saameyn xoogan leh maadaama dad guryaha ka samaysan cooshadaha dadka ku nool inta badan ay yihiin kuwa dareemayay saameynta uu leeyahay roobkaasi wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba go-ay iyadoona marka laga reebo wadooyin dhowaan dayactir ay ku samaysay dowladda turkiga ayyihiin kuwo inta kale aan la mari karaynin iyadoona gaadiidka ka dhex shaqaysa degmooyinka gobolkani banaadir ay saaki marayaan wadooyin qardajeexoo ku yaala gudaha xaafadaha kuwaasi oo inta badanna dhibaatooyinka la kulma dadka degan xaafadahaasi dadku ayagu sida aadka kaga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi ayaa waxa ay ka dalbadeen maxkamadda la soo taagaya inay ku xukunto dil toogasho ah maadaama sida ay ku andacoonayaan uu ka geystay gudaha wadankaasi muddadii koobnaed ee xilka u hayay tacdiye aada u fara badan maxamed mursi ayaa si awooda waxaa xilka kaga tuuray ciidamada militariga iyadoona lagu eedeynayay inuu galay dembiye dhowr ah waxaana haatan lagu maxkamadaynayaa gudaha wadankaasi masar warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh